bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darka horena waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guddaawe xuseen oo magaalada jowhar ka fura shirka toddobaad ee caafimaadka qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo soo xiray shirka wadatashiga iyo ansixinta siyaasadda qarani ee guriyeenta soomaaliya dhismaha xabsiga degmada bardaale ee gobolka baayo oo la dhagax dhigay cuduro aan la aqoonsan oo ka dilaacay deegaanada buuraleyda calmiskaad warka caalamkana waxa aad ku dhegeysi doontaan ra-iisul wasaarihii ingiriiska oo xildhibaanadii xisbigiisa ay ugu baaqayaan inuu is-casilo
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorka horena markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdilaahi xuseen cali guudlaabe ayaa sir simaha u furay shirka toddobaad ee caafimaadka soomaaliya kaas oo loogu hadli doono sidii loo horumarin lahaa adeega caafimaad ay helaan shacabka soomaaliyeed shirkan waxaa soo agaasimay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya waxaa kale oo goobjoog ka ahaa wasaaradaha caafimaadka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maamulka gobolka banaadir iyo ururada caafimaadka wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa tilmaamay in go-aano wax ku ool ah oo caafimaad ku saabsan lagu gaari doono magaalada jowhar waxaanu ognahay in hooyooyinka u dhinto dhimashada hooyada u dhimato arrimaha la xiriira dhalmada iyo uurka la xiriira soomaaliya inay aada u sareyso inkastoo ay hadda hoos u soo dhacday sanadkan u dambeeyey oo meeshii boqolkii kun oo hooyo ay dhiman jirtay in ka badan lix boqol iyo soddon aan hadda aan marayno boqolkii kun inay dhintaan sanadkii shan boqol iyo xoogaa inkastoo hoosdhaca uu jiro haddana weli waxaan nahay dalka uu liita ee ay hooyo ku dhasha adduunka ama dalalka farmatirka ee ugu liita ama hooyada ugu badan ay ku dhintaan ayaan weli ku jirnaa sidoo kalena dalalka ugu badan ee caruurta shan sano ka hooseysa ay ku dhintaan ayaanu adduunka ku jirnaa mas-uuliyad weyn baa marka dhammaanteedna saaran in howlahadaa wax ka qaban ayadoo maalgelinta caafimaadka ay yar tahay ayaa waxaan rabnaa inaan la imaano hal abuuro badan waxaan rabnaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba inaan ku baraarujino dakhliga yarka ee la qaado ama cashuuraha ama qoodooyinka kasoo xarooda mudnaan koowaad in laga siiyo caafimaadka ayadoo aan ognahay culeysyada jira ayaa haddana waxaan rabnaa caafimaadka mar kasta inuu sii noqdo tartarka mudnaanka koowaad leh dalka oo dhan inuu noqdo aan rabnaa waxaan hormuud ka noqon doonaa qodobada masiiriga u ah caafimaadka soomaaliya ee aad halkan ku soo saari doontaan tallaabo fiican ayay noqon doontaa in dadka soomaalida ay isku tashadaan madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa warkaana ka sheegay goobta shirka uu ka dhacayay ganaanoodkii madaxweynaha ayaa ku ammaanay bahda caafimaadka soomaaliyeed kaalintooda nafurnimada ah iyo shirkooda sadlaha ah waa kan caliguudaawe oo arrimahaasi ka hadlaya shirkii toddobaad ee sanada ahayd baaweynta caafimaadka guud ahaan ay ku midaysan tahay inuu magaalada joogar caasimada hirshabeelle ka furmo aadaan ugu faraxsanahay soo dhawaadaan leehay soo dhawaada soo dhawaada runtii waa guul in guud ahaan dalka soomaaliya laysaga yimiday baada caafimaadka iyagoon kala maqnayn ay isu yimaadiin ee ka tashadaan dadkan iyo dalkan maxaa wadana annagoo og caafimaadku tiirka ugu yahay ummadda soomaaliyeed dofan caafimaad qabin waxay qabsan karta ma jiraan ma cibaadaysan karto adduunyo kale ma qaban karto dhammaan howlaha la qaba ee qoftu inay caafimaad qabto ayaa u tiira marka inaa iyo laysu yimaado maxaan qaban karnaa guud ahaan la yidhaahdo dalka dhan laysaga yimiday runtii waxa lagu farxo waayay mudana wasiir dadaalkaas wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ay hormud u tahay ood aduu wasiirka ka tahay waa bogaadinayaa waana mahadsantiin dadaalkaad samayseen guud ahaan shirarkii dhacay iyo wixii looga tashaday dhammaan runtii sidaasaan u bogaadinayaa haddii aan tala midaysan la yeelanin oo maskaxda iyo muruqa iyo maalka intaba aan la midayn wax badan lama qaban karo dalkayna dhibo badan uu soo maray laakiin baada caafimaadka waxaa la rabaa inay si gooniya ay isugu xiraadhaan waa laga yaabaa in aragtiyo kala duwan oo siyaasadeed ay soo kala galaan dadka xilliyada qaar meelaha qaar ay ka dhacaan laakiin idinku baada caafimaadka hadaad tihiin guud ahaan ku dadaala siday u midaysnaa laheeda taladiinu oo looga madax banaanaa lahay siyaasaddan wareegtay caawo meel ku hoyanayso idinku ka madax banaanaada taladiinna siday hadda u midaysantaa oo u midaysnaa mudane wasiir sidaad og tahayba waxaa jiray mashaariic waaweyn oo dalkan ka fushay oo gebageba ah oo ay ka mid tahay mashruuci damal caafimaad mashruuci marwo caafimaad gobollo aan ka faa'iidaysanno waa jireen gobollo ka faa'iidaystayna waa jireen gobolladii ka faa'iidaystayna wahubaa baahida way sii jirtaa kuwa aan ka faa'iidaysana si wejiga labaad loogu diri lahay mudane wasiir inaad ku dadaasho ayaa la rabaa sida gobolka shabeellada dhexe iyo maamulka cusub ee ee waqooyi bari iyo deegaano kaleentoodoon ayna gaarinaa jire mashaariicdaas inay gaarta mudane wasiir ku dadaal insha allah annagana wixii xaggayna nooga aadan diyaaranu nahay oo kula hababannahay runtii waan bogaadinayaa dadaalada iyo isuduubnidiinna waa muhiim inaan maaragtaya taladayna midayno xaaladaha dalka uu ku jiro awgiis waad ogtiin daruufo badana dhacayo dalkan cadowga kusoo duulay wadamo kala duwan isaga yimiday hooyaa ku umulayso geed dugiis deegaankii iyo meesha ay ku nooleedna cadow ka qabsaday deegaanada badanaa dhibkaasu ka jiraa abaar iyo col soomaalidu waxay ka ducaysato waa labaday ka ducaysato waxaa layidhaha col iyo abaar labadayaa deegaano badan ka dhacay alxamdulillah walow hadda roobku meelo badan ka curtay mudana wasiir ha lagu dadaalo sidii maaragtaya adeega caafimaadka kor loogu qaadi lahay waxaa kaloo muhiim ah in la xoojiyo hay-adaha caafimaadka iyo sharciyada asaaska u ah qabsi muusocodka adeegyada caafimaadka dalka sida hay-adda daawada qaranka golaha manxadayaasha caafimaadka qaranka sanduuqa caafimaadka qaranka iyo hirgelinta kaabayaasha caymiska caafimaadka qaranka guud ahaan guud ahaan waa bogaadinaya runtii dadaaladiina anigoo ah madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxaan ballan qaadaa inaan horumid u naqon doono dadaalada lagu gaari karo isku filnaasho dhinaca maalgelinta caafimaadka iyadoo aan u qaaraami doono iyadoo aan u qaaraami doono kordhinta miisaaniyadda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed aada iyo aad aad umahadsantihiin waan soo dhoweynayaa waana bogaadinayaa runta isku duubnida bahda caafimaadka shirki toddobaad ee ka furmaayay caasimada jowharna sidaasuu noogu furan yahay wax alla wixii ka soo baxo talo od gaartiin hormudan u noqon doono haddaan hirshabeelle nahay aada iyo aad aad umahadsantihiin
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa soo xiray shirka wafashiga iyo ansixinta siyaasadda qaranka ee guriyinta soomaaliya maxamed suleymaan ayaa muqdisho ka soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirka wadatashiga iyo ansixinta siyaasadda qaran ee guryeynta kaasi oo socday labadii maalin ee lasoo dhaafay shirka waxaa maanta soo xiray ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac waxaana ka qaybgelay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda soomaaliya qaar ka mid a wasiirada howlaha guud ee maamulada dalka iyo mas-uuliyiin kale ujeeddada shirka ayaa ahayd dhamaystirka iyo ansixinta siyaasadda qaran ee guryeynta soomaaliya si loo helo hanaan midaysan oo hagaya dib u dhiska magaalooyinka horumarinta qorsheynta dhulka iyo xal u helidda baahiyaha guryeynta ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka nugul iyo kuwa barakacay madaxa barnaamijyada soomaaliya ee u n habitat mudane safus sofias ayaa sheegay in u n habitat ay garab taagan tahay wasaaradda iyadoo bixisay buu yidhi taageero farsamo iyo mid maaliyadeedba si loo xaqiijiyo horumarka iyo dib u dhiska kaabayaasha dalka
and UN Habitat was proud also to be part of it and to support also with some, some funds.
wasiir axmed dhiblaawe casir wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka galmudug oo ku hadlayay afka wasiirada howlaha guud ee maamulada dalka ayaa bogaadiyey shirkan isagoo dowladda uga mahad celiyey ansixinta siyaasadda qaran ee guryeynta runtii haddii aan nahay dowlad goboleedyada waxaan aada iyo aada uga ammaanaynaa wasaaradda howlaha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya tallaabada muhiimka ah ay qaaday oon ognahay juhdiga ay soo gelisay oo shirkan aan u malaynayo inuu yahay shirkii saddexaad oo maanta ugu dambeyntii validationka lagu samaynayo marka waxaan arkaynaa dadaal runtii aada u fara badan waxaan ognahay muhiimadda uu leeyahay guryeyntu ay leedahay dalka ay u leedahay aan ognahay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane ayuub ismaaciil yuusuf ayaa waxa uu sheegay in sanadihii lasoo dhaafay uu kordhay dhismaha kaabayaasha dalka maadaama si wacan looga shaqeeyey amniga guud ee dalka muddadii afarta sano ahayd ee lasoo dhaafay waxaa kordhay dhismaha dibudhiska dalka dhammaan gaar ahaan caasimadda muqdisho taasna waxay sahashay ama fududaysay markii dowladda federaalka ay ku guulaysatay ama waqti badan gelisay ka shaqaynta amniga caasimadda waxaa kordhay maalgashiga hadday noqon lahayd soomaali ama ajaanib waxaan rajeynayna insha allah inaan waddadaas ku sii soconno waxaa sidoo kale aan rajeynaynaa in siyaasaddan ay naga saacido ama gacan naga siiso in qoysaska danyarta ah ama soo barakacay gudaha dalka inay helaan guryo tayo leh ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac oo shirka soo xiray ayaa tilmaamay in dowladdu qorsheynayso in la helo magaalooyin dhisan oo qaabaysan iyadoo goobaha qaar loo baahan yahay in dib u habeen lagu sameeyo dhismaha waa inuu ka turjumo baahida bulsho waa in siyaasad noocaasa marka la dejinayo aan lagu jaangoyn magaalo weyn oo koraysa oo dabaqyo dhaadheer laga dhisay sida muqdisho oo kale ee waa in lagu jaangooyo magaalooyinka yaryar tuulooyinka iyo daabyadaha kala duwan ee dalka ka jira qofku inuu hoy hela waxay aasaas u tahay qofka sharaftiisa in la ilaaliyo meel uu u hoydo oo ku cibaadaysto oo ku asturnaado oo uu gabadanada iyo duruufaha aadamaha iyo noolaha la soo wajaha gabood kaga dhigto inuu helaa waa muhiim bal guryaha guryaha yaryar sidii uu muwaadinka soomaaliyeed u riyoon lahaa u odhan lahaa toban sano ka bacdow inaan guri yeesho financial modalities taageeraya qofka danyarta dhismaha xabsiga degmada bardaale ee gobolka baaya ayaa la dhagax dhigay saraaji isaaq ayaa beedhabo ka soo diray saldhigga degmada bardaale ee gobolka baay maanta waxaa laga dhagax dhigay qayb ka mid a saldhiggan qayb ay leeyihiin ciidanka asluubta soomaaliyeed oo loogu talagalay in lagu haayo ama si gaara loogu ilaaliyo maxaabuusta dembiyada kala duwan ka gasha degmada bardaale ee gobolka baay waxaana amray taliyaha guud ee ciidanka asluubta soomaaliyeed in halkan laga dhiso ama loo dhiso ciidanka asluubta degmada bardaale qeyb si gaara loogu talagalay in lagu hayo maxaabuusta gudoomiyaha maamulka degmada bardaale mudane maxamed isaa xasan arracase iyo taliya maxamed dheere taliyaha ciidanka asluubta degmada bardaale ayaa si wada jira u dhagax dhigay waxaana dhismihiis uu bilaabmi doonaa mardhow iyadoona baahi weyn loo qabay in la helo habsi lagu hayo dadka dembiyada kala duwan ka gala degmada bardaale degmada bardaale ee gobolka baay ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka soconaya horumaro dhanka amniga ah iyadoona ciidanka amniga ee ka howlgala degmada bardaale howlo fara badan oo lagu xaqiijinayo amniga halkan ay ka wadeen xabsigan maanta la dhagax dhigayna waxa uu qeyb weyn ka qaadan doonaa amniga degmada bardaale ee gobolka baay maxamed dhalanka somadeere taliyaha asluusa dhiibta degmada bardaale yow dmni wareejiyaha gudoomiyaha degmada isroogna oo ciidanka asduubta habsada ku fadow oo habsi degme habsida degmada sharciga macnaha sanad ilaa sanad bar ilaa laba sanad dambe kahay kor marka mala degmada baahideeda inay habsigaas ugaati dad deegaanka ee dembidii fog gobol langaadaha ayaa ina dhulan weydii la qorshaysaday marka dhulkan gegoni wareejiyaha gudoomiyaha isrooga dhisawshiina meelraaytali asduubtan kasarey garaal xamud iyo qeybta baydhow dhiiga intaasna is ogna marka dhisooshi garaanin jaara degmadan yaan kaalinteeda ku fure marka geeka dhulki wareejinteeda no bilahi tawfiiq dhulkooda dhagax dhikahayne dhul kumid ah dhulki owl asluubta xabsigii degmada bardaalo ku fadaani marka maadaama taliyaha asluubta soomaaliyeed jalaal xaamud un codsiga un dirni naari in dhul la hela oo xabsi degme ah ilaahay nin fogaayay marka dhulku warka wareejiyaan asluubta taliyatimidaasinto asluubtan roogi taliya maxamed deere dhammaan marka ka maamulaan insha allahu tacaala walaa garab iyo gaashaaq iyo garab suulagu doogna taliya asluubti dhammaan qeybta bay dhaban wari fogaana iyo maadaama bardaala ta degmooyinkii muddo dheer xabsi lacan hayti in xabsidaas dhulku unhati dhiibni oo balacdii intaas dhow in wal alla walaayo mataas xabsihan naga doona insha allahu tacaala laka dhese marka de kulley inuu waajibkaan ma haya inuu dhulkaas dhiibna degmadan xabsi hella marka ilaahay nin fogaay insha allahu tacaala ka maamuran walaa garbi gaashaanana walaa ayahanu ku eedi insha allahu suubi doogna cudur aan la aqoonsana ayaa ka dilaacay deegaanada buraleyda calmiskaad siciid xasanna ayaa garoowa ka soo diray dad tiradoodu gaadhaysa soddon iyo laba qof ayaa waxaa la sheegay inay xanuunno ay ku soo riteen deegaano ka tirsan puntland gaar ahaan gobolka bari xanuunadan ayaa la sheegay inay isugu jiraan qandho mantag neefqabatin iyo afqalal ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in deegaano ka tirsan gobolka bari gaar ahaan deegaanadii laga xoreeyey kooxda daacish ay dadka ku dhibaataynayaan wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa waxa ay sheegtay in arrintaasi ay muddooyinka u dambeeyey si weyn ula socotay isla markaasina deegaanada ay xaaladaasi ka taagantahay ay ka mid yihiin gaatir oodan sheebaab dhaadaar dhaasaan iyo deegaano kale oo ka tirsan deegaanadii kooxda daacish laga xorsheeyey ee buuraha calmiskaad ee gobolka bari dhinaca kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadka deegaanadaasi ay xanuunkaasi uu soo ridanayay islamarkaasina looga baahan yahay inay qaataan talada caafimaadka oo ah inay si joogtaa gacmaha u dhaqaan sidoo kalena ay la soo xidhiidhaan goobaha caafimaadka haddii ay xanuunadaasi isku arkaan wasaaradda caafimaadka ayaa dhinaca kale sheegtay in ay mar walba u taagan tahay ilaalinta iyo badqabka dadka deegaanada puntland sidii caafimaadkooda ay uga shaqayn lahayd islamarkaasina ay si dhow uga codsanayso bulshada deegaanada puntland in haddii xanuunadaasi ay isku arkaan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula xiriiraan goobaha caafimaadka wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay inay baaritaano kala duwan ay halkaasi ka wado sidii ay ku ogaan lahayd sababta ka dambeysa xanuunkan oo dadka soo ridanaya iyo weliba meelaha uu markaasi ka yimi iyo waxa uu salka ku hayo xanuunkan oo deegaanada puntland hore looga aqoon ayaa ah mid ka cusub kaasi oo ilaa soddon iyo laba qof soo ritay inkastoo ilaa iyo haatana si rasmiga loo sheegin in dad u dhintay ay jiraan balse waxaa la sheegay in cisbitaalada lagu dabiibayo dad fara badan oo soddon iyo labadaasi ay ka mid tahay kuwaasi oo uu xanuunkaasi soo ritay wasaaradda ayaa waxa ay ku howlan tahay sidii halkaasi ay u geyn lahayd howlgallo caafimaad oo markaasi arrintaasi loogaga jawaabayo sidoo kalena waxay sheegtay in ay baado warbixino kala duwan oo ay xaaladaasi ku baadhayso halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio shor markana warka caalamka siduu ay wararku sheegayaan siddeetan xildhibaan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ama layborka ayaa hadda ku baaqay in stelmer uu ka baneeyo xilkiisa ama uu soo bandhigo waqti cayimin oo uu isku casilayo qofkii ugu dambeeyey arrintana taageera waa rabek long bayle qoraal ay ku daabacda barteeda x hore u ahaan jirtay twitter waxay ku sheegtay natiijooyinka doorashooyinka deegaanka ee toddobaadkii hore ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee taariikhda ina soo mara waxay tiri ker stemer waa inuu joojiyaa fuudadan islamarkaana waa inuu hadda soo bandhiga jadwal macquul ah oo nidaamsan oo helayo hogaana cusub dhegeystayaalla warkii habeennimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa intaan warkan warka xigo ku kulmayno waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo ammaano allah